cod la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda star f m qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah senatarka nairobi oo booliiska ku eedeeyey carqaladaynta dibadbaxyada mucaaradka ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay shil ka dhacay waddada kisii iyo kilgoris iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in dhowaan ay ka xoroobi doonaan e s daynta iyo xasilooni darada siyaasadeed intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa subaxnimo axadda taaraduna waxay ku beegan tahay labada bisha afaraad ee abril sanadku waa labada kun saddexiy labaatanka kusoo dhowaada qodobadaasi oo kuwo kale oo dhammaystiran waxaa xalay fiidkii geeriyooday rofesor muuga kolaale oo horey usoo noqday guddoomiyaha ururka ay ku mideysan yihiin barayaasha jaamacadaha waddanka ee u s u waxa uu geeriyooday xili lagu daweynayay xarunta caafimaad ee matata nursing home ee magaalada oyugis oo ka tirsan ismaamulka homabey waxaa geerida rofesor muugo muddo xanuunsanaa xaqiijiyey agaasimaha isbitaalka matata john malago mister malago ayaa warbaahinta u sheegay in guddoomiyihii hore ee u s u isbitaalka la geeyey kow iyo labaatankii bishii hore tan iyo xilligaasina uu markaasi heliyey daryeel caafimaad rofesor muga kolaale ayaa u s u hogaaminayay muddo markaasi dheer waxaana uu iscasilay bishii toddobaad ee sanadkii labada kun koob iyo labaatankii iyadoo xilka uu hayay markaasi la wareegtay grace nyongesa in ka badan shan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil gelinkii dambe ee shalay ka dhacay aagga loo yaqaano ambuko ama amabuko ee waddada weyn ee xidhiidhisa magaalooyinka kisii iyo kilgoris tani ayaa timid kadib markii gaadiid dadweyne oo ah nooca loo yaqaano mataatuuda oo rakaabsiday uu ku dhacay mid ka mid ah gawaarida xamuulka waxaa isla goobta uu shilka ka dhacay ku dhintay laba caruur ah iyo weliba saddex qof oo waaweyn taliyaha booliska ee deegaan baarlamaaneedka waqooyiga masaba robert kinwa ayaa laga soo xigtay in waxaa laga soo xigtay dabcan in wadaha mataatuuda uu isku dayey inuu ka leexdo mooto ka hor intaa uunan baabuurka ku dhicin mid kale mister kinywa ayaa intaasi ku daray in shan qof oo kale ay shilka ku dhaawacmeen oo la geeyey isbitaalada si loo daweeyo taliyaha ayaa warbaahinta u sheegay in baabuurka xamuulka uu ka yimid sotik oo uu ku wajahnaa kisii sotik halka mataatuuda ay u jeeday dhanka sotik waxa uu mister robert wadayaasha baabuurta ugu baaqay inay taxadar muujiyaan islamarkaana xilli roobaadkan oo aynan adeegsanin xawaare xaddhaafa meydadka shanta qof ee shilka ku dhintay ayaa la geeyey goobta meydadka la dhigo ee isbitaalka guud ee ismaamulka kisii waaxda dembi baarista dalka ee d c i da ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay afar iyo toban eedeysanayaal ah oo lala xiriirinaya falal xatooyo ah oo intii markaasi ay socdeen dibadbaxyada isbahaysiga zimio laga geystay ismaamulada kisumu iyo migeri laba ka mid ah tuumanayaashan ayaa khamiistii bilqiistay xarunta laga adeegto ee jamii supermarket ee magaalada kisumu waxay halkaasi kala baxsadeen badeeco qiimaheedu loogu qiyaasay in ka badan shan milyan oo shilin labaiyo toban ka mid ah eedeysanayaasha waxaa laga soo qabtay deegaanka bariga sunna ismaamulka migori oo la sheegay inay samaysteen isbaarooyin iyagoo dadweynaha lacago ka qaatay d c i ayaa markaasi laga soo xigtay in eedeysanayaasha ay hadda ku jiraan saldhigga booliska ee ismaamulka migori senatarka ismaamulka nairobi ahna xogayaha guud ee xisbiga o d m medwin sifuna ayaa ku eedeeyey booliska inay fowdo ka abuureen dibadbaxyada isbaysiga mucaaradka ee azimio lomoja wan kenya ee uga soo horjeedaan dowladda booliska ayaa ugu baaqay in ay joojiyaan carqaladeynta markaasi carqaladeyn dibadbaxyada mucaaradka maadaama sida uu hadalka u dhigay ay si nabad ah u mudaaharaadayaan waxauu sidoo kale sheegay in shakhsiyaadka dhacageysanaya aysan qayb ka ahayn dibadbaxyaasha yetu peke yake ndio watu wanataka kuangazia na kukemea na mimi najua kwa sababu nimekuwa katika haya maandamano Kila siku bishop, maandamano yetu yanaanza kwa amani. Kama juzi tumeingia pale eneo la Imara Daima katika constituency inaitwa Embakasi South, tumetembea kutoka Imara Daima, tumepita hata kituo cha polisi kiko pale kinaitwa Vila, tumetembea, tulifika kituo cha polisi kinaitwa Kware, hawa polisi wakaanza kuturushia sisi risasi, tukajiuliza mafu- makosa ambayo tulikuwa tumefanya ni nini. Tukafika pale mbele kutoka kuingia kwa barabara ya Outer Ring, tukakuta wameweka ile matangi kubwa ya maji, maji imepakwa rangi, wameweka sumu ndani, ukipigwa kwa hewa hivi unaona kala red ka ile kama damu ina, inamwagwa ku- ku- kwa magari yetu na tear gas na risasi. Mimi nawaambia kwa sababu mimi ni namba 4 kwa hiyo msafara hapa ni Baba, inafuata Martha, inafuata Kalonzo, halafu Sifuna. Tulipigwa tear gas sawasawa, tulikuwa hapo na marisasi. Hata hiyo msafara, kwa sababu hiyo barabara ni ndogo namna hii, kugeuka ndio tutoroke. Wewe umegeuza gari, lakini bado polisi wanapiga tear gas ndani ya gari yako. Kazi ya tear gas ni kutawanya watu ambao wamekusanyika mahali watoroke, lakini ndani ya gari unaona polisi ameshika bunduki anapiga dirisha ya gari inavunjika, kisha anapiga tear gas ndani. Hiyo alikuwa anatawanya nani hapo ndani? Si huyo ni muhuni? Huyo ni polisi kweli wa kuweka amani? Kwa hivyo sisi tunataka tuseme maandamano yatakuwa ya amani iwapo mambo ya polisi wataondolewa kwa maandamano. Hiyo tu. Na wale wakora wanaingia kwa maduka ya watu, hao si waandamanaji. Mimi Sifuna, kama ningekuwa ati mimi ni mkora, kama mimi naenda maandamano kila siku, ningekuwa nimevunja maduka ngapi kufika sasa? Waniambie mimi, kwa sababu mimi naendanga kila maandamano, nimevunja maduka ngapi ya watu, nimeiba kondoo ngapi za watu. Mliona hao wakora wanaingia kwa shamba ya mtu, wanabeba kondoo, na kitu ilinivunja moyo sana hata pale ndani ya Senate kuna kiongozi mmoja alikuja akaniambia, ati Sifuna, hiyo kondoo unajua nimeuziwa huko Ngong, alikutana naye huko, akasema hajawahi kula kondoo tamu kama hiyo. Akasema ati tuendelee na hiyo maandamano wiki ingine moja, akuleko hiyo kondoo tena. Huyo ni mtu ambaye ni kiongozi kweli? Na hiyo sio mipango yetu sisi wanaazimio. Sisi tunaandamana kwa barabara. Mtu anaenda kuingia kwa duka ya mtu ama anaenda kwa shamba ya mtu, huyo si mwandamanaji, huyo ni mhalifu. Na sio kazi ya wanaazimio kushika wahalifu. Chini ya sheria, nani anafaa kushika wahalifu? Si wanafaa kuwa polisi? Sasa yule ambaye ni mkuu wa polisi mwenyewe aliulizwa, wakati wahuni wanaingia kwa shamba ya Kenyatta ulikuwa wapi? Yeye akasema yeye alikuwa anapiga watu tear gas huku. Polisi wote wanapiga watu tear gas huku nyuma wamefungulia wahuni wanaiba mali ya watu.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxaa markaasi wa- isagoo ka qeyb galay ee, waa munaasabad markaasi lagu maamuusay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii howlgalkii hore ee amisom loo bedelay artemis ayaa uga mahadceliyey waa dadaalkooda nafurnimada ee ku aadan nabadaynta iyo xasilinta soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay horumarka laga gaaray dagaalka qaranka al-shabaab ayaa tilmaamay in xukuumaddaas ee, markaasi ay ku guuleysatay xoreynta in ka badan toddobaatan magaalo iyo tuulooyin markaasi dhaca saddex gobol oo muhiim ah kuwaas oo hadda xor ah dowladduna ay ka hirgelinayso adeegyadii asaasiga ahaa ee bulshada waxa uu yidhi waxaan rajaynaynaa inaannu aragno soomaaliya cusub mustaqbalka dhow soomaaliya ka xorowday deen ayuu yidhi al-shabaab iyo xasilooni daro siyaasadeed waxaannu ku hanweynahay xaqiijinta taageero aannu ku hiigsanno himilooyinkeena istaraatiijiga ayuu yidhi xukuumadda oo markaasi la dagaalanka al-shabaab ku wajahday dagaal saddex jiha oo muhiim ah ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay ama tilmaamay inay horseeday jab xoog leh waxauu intaa raaciyey in waddamada dariska ah ay iyaguna diyaar u yihiin inay ku soo biiraan howlgalka dhankaasi iyo caalamka haddii aanu eegno militariga dalka bakistan ayaa sheegay in weerar laga geystay meel u dhow xadka waddanka iiraan inay ku dhinteen afar sarkaal oo ka mid ahaa ciidamada qalabka sida weerarkan ayaa lagu eedeeyey koox la sheegay inay kasoo duushay dhanka iiraan falkan ayaa laga soo tabiyey qeybta jalgaay ee degmada krej waxayna saraakiishu fuliyeen roondooyin xilligii la weeraray ama la weerarayey ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dhacdadani